axmedow haddii aan kaaga waramo xaaladaha caafimaad garada ee ka jira gobolka gedo aada bay haddeer u xun tahay sababo la xiriira abaara iyo daadad soo noqnoqda oo gobolka aada ugu soo noqnoqda gaar ahaan haddeer tusaale haddaan soo qaadano degmada baardheer ayaan haddeer ku suganahay degmada baardheer xiliyadan hadda camal waxaa kululiga oo kuleylaha ah biyaha webigana ay yaraadaan ay noqdaan biyo wasaqa waxaa aada u bata cudurada la xiriira biyaha ee loo yaqaana water bony water related and water scar diseaseska cuduradaas oo ugu horeeya cudurka shubanka oo baardheer aada ugu badan sababaha marka aada loo sii dhexgalana waxaa ka mid ah dadka xaggiisa oo nadaafada guud iyo midda gaarka aan ilaalinin sida dadka timo jarayaasha oo timaha ku shuba webiga dawooyinka farmashayaasha oo cirbadaha wasaqaysan iyo dawooyinka dhacay iyo qashinka dhaymada laka ka imaada ayagana webiga ku shubo aanan gubin qashinka oo webiga lagu shubo dadka oo dharka ku dhaqda webiga xoolaha baktiga iyo waxyaabaha kale oo webiga lagu rido webiga oo ah biyaha oo ugu muhiimsan ee degmada baardheera laga isticmaalo haddii aanan biyahaas la ilaalinina waxaa xaqiiqa cudurada biyaha inay imaanayaan oo ugu horeeya shubanka shubanka oo baardheera dad badan horay ugu dilay horaan inta taariikhda la hayo dad badanna dhibaateeyey sanad walbana marka la gaaro bisha februaayo maarsa iyo abril oo bilaha ugu kul sanadkaa aad buu shubankaas u dhacaa sida sanadka hore camal waxaa ku dhimatay dad badan baa ku dhintay degmada baardheere dad badanna waxaa la siixiyey isbitaal oo degmada laga sameeyey oo deg deg emergency ah oo la dhihi jiray c t c calora treatment center isbitaalkaas oo ay gacanta ku hayeen enjooye iyo hay-adda bishcas islamarkaana lagu guulaystay ugu yaraan dadkii in wax uun loo qabto ayadoo dad badanna loo refaral gareeyey meelo kala duwan sida baydhabo iyo meelaha lamidka
waa tahay maadaama hadda lagu guda jiro bishii februaayo dabcanna maarso maalmo ay naga xigto webiga jubbana aad buu u biyi yareeyey oo dadkuna si aan kala har lahayn bay u isticmaalayeen biyaha webiga xilligan kuleelaha markaas sidee looga hortegi karaa cudurka shumbiyoodka iyo daacuunka kale
waxaa looga hortegi karaa in la ilaaliyo nadaafada guud iyo midda gaarka qoys walba wixii qashin oo guriga iyo hareerihiisa yeela la gubo ama god lagu shubo oo lagu aaso inaanan qashinkaas lagu shubin webiyada meelaha biyaha laga helaayo in musqulaha marka la gelaayo musqusha lagu dhaqdo gacmo saabuun lagu dhaqdo gacmaha iyo marka musqusha laga soo baxa marka cuntooyinka la karinayo gacmaha saabuun lagu dhaqdo ama dambas marka cuntada la cunayo in gacmaha saabuun lagu dhaqdo ama dambas cuntada la cunayo inay noqoto cunto oo diiran oo aanan qaboobin islamarkaana in la daboolo raashinada dadka isticmaalayaan in laga fogaado waxyaabaha oo fidin kara xanuunkaas ama waxyaabaha keeni kara xanuunkaas sida biyaha wasaqdale biyaha waa inay noqdaan biyo nadiifa la siinayo qoyska oo ay dadka cabayaan cabitaanka loo isticmaalayo waxaa kaloo looga hortegi karaa in in qof haddii lagu arko xanuunkaa qabo si deg dega loo geeyo goobaha caafimaadka si qofkaas loo daweeyo loona xakameyo xanuunkaas waa tahay marka dabcan waxaa jira kaniini biyaha lagu daro oo dadku ay doonayaan in loo sharaxo sida loo isticmaalayo bal arrintaasna sharaxaad kooban naga sii dawooyinkaasna waxay ka mid yihiin waxyaabaha looga hortagi kara shubanka markaan leeyahay biyo nadiifa hala caabo oo qoysaska hala siiyo biyo waxaa lagu nadiifin karaa in in la karkariyo ayagoo la qaboojiyey la cabo ama in lagu daro daawada la yiraahdo aquatab kaniinkan aquatabka ama borderkan oo water purification borderka oo ay bixisay bisha cas qaybteeda water and hygiene sanitationka xilligii uu jiray shubanka hore hadda waa la heli karaa aquatab waa laga heli karaa meelaha hay-adaha samafalka waxaa kaloo laga heli karaa hay-adda bisha cas gaar ahaan xarunta isbitaalka degmada baardheer kaniinkaasi waxa uu nadiifiyaa oo uu jeermiga ka dilaa biyaha waxaunan ka dhigayaa biyaha kuwa nadiifa oo dadku ay isticmaali karaan waa tahay marka maxaa digniino a jeedin lahayd adoo ka faaidaysanaya fursadan maanta si ay ku dhegaystaan dadweynaha ku dhaqan magaalada baardheere waxaan dadka ugu digi lahaa inay isticmaalaan biyaha wasaqda biyaha wasaqda isticmaalkooda waxaa ka dhalan kara shuban shubankaas oo aada ogtihiin waxa uu dhimo iyo waxa uu tala intaba adinkoo degmada baardheer ayanu ognahay reer baardheera inuu shuban wax badan ku dhacay ko laba in meelaha uu shubanka ku badan yahay ee la yaqaana ayaga laftooda taxadar dheer ee la qaato nadaafada guud iyo midda gaarka laga shaqeeyo si dadka inay isxilqaamaan oo nadaafadii laga wada shaqeeyo qashinkii la gubo biyaha la cabayo la nadiifiyo cuntada maaragtay iyo gacmo dhaqashada iyo nadaafada guud iyo midda gaarka in lagu dadaalo ayaan maaragtay dadka u sheegayaa haddii kale waxaa imaanaya shuban ayadoon ognahay xilligan inuu yahay xilliguu bilaaban jiray wax yarna naga xigaan weliba marka la fiiriyo bisha maars